runtii waa far argagixiso oo aada u foolxun oo aan marnaba la aqbali karin waxaan aada iyo aada uga xunnahay falka noocaasa inuu magaalada garowe ka dhaco waa qadar eebe waxaase ilaahay idankiis rajaynaynaa wixii waxaa geystay iyo wixii ka dambeeyey in ay cawaaqibta ay leedahay arrintaas ay mutaysan doonaan namana cabsi gelinayso nagamana baajinayso inaan dadka noocaasa ciribtirkooda aan qayb ka ahaano waxaan ilaahay idankiis ka rajaynaynaa annaga iyo shacabkeena isku duuban inaan dadka noocaasa aan meel la yaqaan uga soo hori doonan haddii ilahay idanka dhigo waxyaabaha aan aada xogahooda u helayna waxay ahayd in dad sarwadayaal ah ay bartilmaamaysanayaan inay ka faa'iidaystaan wanaagga iyo horumarka puntland ay gaartay dadka xun shacabkan inay noqdeen shacab diidan dulmiga shacab diidan argagixisiga shacab isku duuban waxay muujinaysaa dadka noocaaso cadaawadda noocaasa wata xogahooda waan helaynay diyaargarowga dowladdu waa u jiray laakiin tay xala dhacday qadar dhacday bay ahayd laakiin waxay ahayd fal xogtiisana maalmaha kan la ogaa ee lagu raad joogay wixii idmanaabaa dhacay laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer puntland dowladdooda inay diyaar u tahay in ay arrintaas ka shaqayso